maadaama puntland soddon degmo ay ka dhacday doorasho shacab oo ay soo dooranayeen xildhibaanada ku matali doona golayaasha deegaanka puntland ayaa waxay ka duwanaanaysaa xilligii hore sida ay ku imaan jireen xubnahaasi maadaama ay ku imaan jireen qaabka keenista odayaasha dhaqanka degmada boosaaso doorashadan ayaa noqotay sanadkan inay ku imaadaan xildhibaanada golaha deegaanka doorasho qof iyo cod waxaana lagu doortay soddon iyo saddex xildhibaan oo u badan dhalinyaro qaarkood macalimiinka ah jaamacadaha taasoo fursad u siinaysa bulshada inay helaan adeegyo muhiimah iyadoo taasi ay jirto ayaa waxaa la sugayaa xubnahaasi inay soo kordhiyaan shaqooyin ka badan tii horey ay u qaban jireen xubnihii ku imaan jiray habka beelaha guddoomiyaha guddiga doorashooyinka kumeel gaarka ee tibeg ee gobolka bari maxamed cabdulaahi kuurshe oo la hadlay v o a ayaa ii sheegay in doorashadii ka dhacday puntland ee qof iyo cod shacabku ay ka barteen inay dooran karaan cidda ay doonayaan waxay ka barteen in codka dadku wax gooyo in dadku cidduu rabo waxa weye isagoo go-aankiisa uu leeyahay oo uu kusoo saari karo waxay ka barteen ururada qaybtooda inay si fiican dadka wax uga dhaadhiciyeen oo qorshe howleed macquulah la wadaageen shaqooyin fiicanna qabsadeen halkaasna waxaa ka soo baxday ay jawaab fiican ka heleen waaya bal qaabkay u dhacday doorashada ma u malaynaysan in sidaas u dhacayso ka guddi ahaan doorasho aada iyo aad sababtoo ah waxaan aad baan ugu malaynaynay waxaan waxa weeye ugu malaynaynay sidaas oo baysu ahaa raqbadda rabitaanka dadka aada u sarreeyey ka guddi ahaanna shaqo fiican oo waxa weye si fiican u abaabulan oo organizer ah ayaanu qabannay xildhibaan cilmi cumar xaaji cilmi oo ka mid a xubnaha ku yimi codka shacabka ayaan weydiiyey waxa ay bulshada ka filan karaan xubnaha golaha deegaanka degmada boosaaso wax badan baan insha allahu tacaala uga dawanaan doonaa cod shacab baan ku nimid shacabka ee kun dhaqan puntland baa doorasho u dareeray gaar ahaan degmada boosaaso doorasho waxay ahayd xagga iyaga ku cusub oo aan horey u jirin doorashadaasi shacabka ay codeeyeen ay doorteen ciddii ay islahaayeen waa ugu mudan tahay inay golaha ku matasho insha allahu tacaala waxay u badan tahay boqol kiiba sagaashan shacabka doortay inuu u adeego matelo sababtoo ah beri haddii alla qadaro wuxuu ku qasban yahay inuu misna dib shacabkii ugu soo noqdo duusan marka qofka shacabkii u adeegin oo uusan adeeg rasmiya iyo matalaad rasmiya muujin waxay noqonaysaa dee inuu dee hankiisii siyaasadeed uu ku fashilmo caaqil siciid xuseen cali hogato oo ka mid a odayaasha dhaqanka puntland gaar ahaan degmada boosaaso ayaa sheegay in tani faa'iido badan ay ugu jirtay waxgaradka iyo weliba nabadoonnada doorashada qof iyo cod maadaama ay dhaliilo kala kulmi jireen qofka ay ku keenayaan saxiixooda adeer horta odayaashu dhib bay iskaga qabeenay wax nafacna kuma qabin waxun qahaar ahayn kuma qabin in laysku qabto la yidhahdo aniga iigu dar iyo aniga iisu qabo iyo ilaah ku cadaaminaya aniga iyo sanadka ila dooniyo reer hebel baa sanadkaas waxaan ahayn horta lagu qabin ma jiraanin mas-uuliyadda sula nagu dhigtay haddii dadku waxay qabaan in odayaashu wax ka fikaday wax kama fikan dee culays baa ka digan uun awal bay teodii la cirsanaayeen dhibahooda kale la cirsanaayeen haddii tanu ka digtay waa mahad celinaynaa aad baan ugu mahad celinaynaa culayska iyo wax naga digay tan baarlamaankana waa rajaynaynaa culayskaas inuu ka digo dadka shacabka inuu ka digo odayaasha inuu ka digo waa rajaynaynaa dalkuna u dhaqaaqo maaragtay meel wanaagsan u dhaqaaqo waa rajaynayna insha allah cabdulaahi ciise maxamed rubaani oo ah falanqeeyo siyaasadeed ayaa sheegay in xubnaha ku soo baxay golaha deegaanka degmooyinka ay fursad u siinayso inay ku biiraan mustaqbalka siyaasadda wax weyn bay dhalinyarada u tahayo meel siyaasadda laga bilaabi karoo macquula intii qofka dhalinyarada ayuu xildhibaan federaal ama wasiir federaal ama wasiir maamul goboleed uu ka bilaabi lahaa waxaan qabaa meel macquula oo jidka siyaasadda u horseedi kara inuu si daba joogo guulo siyaasiya u gaaro barnaamijsana isku soo wada duuba xubnahan cusub ee golaha deegaanka degmada boosaaso ayaa noqonaya kuwo ku yimid doorasho dadweyne waxayna meesha ka saari doontaa in xukuumadda ay kala dirto sidii horey looga arki jiray yuusuf maxamuud v o e boosaaso